kulankaasi saddex geesoodka ahaa oo ay xarunta baarlamaanka somalilan ay ku wada qaat mudanayaasha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada mas-uuliyiin ka kala socotay xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka iyo xisaabiyaha guud ee qarankaba gudoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golahaasi wakiilada somalilan xildhibaan naasir cali shar ayaa si faah-faahsan oga waramay kulankaasi xogwaraysiga ah oo lagu naaqashayay xisaab xidhadii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana hadaladii gudoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golahaasi wakiilada ka mid ahaa bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wa saxbi ajmaciin maanta oo bisha january tahay saddex laba kun iyo sideed iyo tobanka xafiiska guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka waxaan ugu soo booqday xafiiskii hantidhowraha guud oo dhammaan wata shaqaalihiisii iyo xafiiskii xisaabiyaha guud ee qaranka oo isagana shaqaalihiisi ama ku-xigeenkiisiba ay la socdaan kulankan aan isugu nimi wuxuu maanta daaranaa xisaab xidhkii laba kun iyo lix iyo tobanka oo saa ka warqabtaan hor yaalay golaha wakiilada barihii u dambeysay ay ka doodeen markii kadib guddidani ay warbixin ku saabsan xisaab xidhka ay golaha horgeysay waxaa kale oo kulanku uu daaranaa maa bacd ama wixii ka dambeeya xisaab xidhkan see loo wada shaqaynaya haddaan in yar intaa ku daro xisaab xidhka waxaan isla soo qaadnay siyaabaha ugu wanaagsan ee xisaab xidhkaasi waxyaabaha ku gadaaman loo caddayn lahaa ee faahfaahin looga bixin lahaa ee documentationkiisa loo heli lahaa ee loo hubin lahaa dhinaca hantidhowraha guud iyo dhinaca xisaabiyaha guud waxay noo ballan qaadeen in wax alaa wixii ku saabsan caddaymahaas iyo caddayntoodii iyo wixii documents ay lahayn o dhan inay noola diyaar yihiin inaan anaguna isheeda aan kusoo aragno marka taas insha allahu tacaala maalmaha soo socda baan hawshaa gudagelaynaa sidii aan usoo taaban lahayn xisaab xidhka nambarada faraha badan ama tirooyinka lacagaha faraha badan ku qoran iyo sidii loo khashgariyey iyo dakhligaa siduu ku yimi waxaa kale oo runtii aan halkan rabaa inaan ka sheego inaan isla soo qaadnay iyadana sidii mustaqbalka dambe weliba gaar ahaan ma haddii ay soo socoto miisaanadii laba kun iyo tobanka meelaha u baahan in la saxo iyo xisaab xidhada dambe soo socda meelaha u baahan in la saxo iyo talooyinka u baahan in lagu maxaa maarata in lagu daadego baan iyadana ka soo qaadnay taana insha allahu tacaala waxaan isla garanay iyadana inaan kulanada dambe inaanu qodob qodob isla isla jaan qaadno oo waxyaabaha u baahan xisaab xidhadii hore ee qarankan kusoo shaqaynayay in loo gudbo waa cusub oo xataa madaxyo aan markaa runtii suurtagal ahayn in la sii wado loo baahanya in laga joojiyo iyo waxyaabo kaloo fara badan oo loo baahan yahay runtii in wax laga hagaajiyo xisabhada taana meel fiican baanu dhignay oo iyadana waan sii wadi doonaa bilahi tacala maalmaha soo socda si aanu u soo jeedino u soo bandhigno talooyinka lagu la hordhigaayo wasaaradda maaliyadda gaar ahaan guddida u qaabilsan miisaaniyadda insha allahu tacaala maalmaha soo socda oo talooyinkaasoo ku saabsan si wax looga bedeli lahaa miisaaniyadda iyo si wax looga bedeli lahaa xidxidhada intaasaan isla garanay iyaguna aad iyo aad baan mar kale iyo mar labaad ugu mahadnaqaya booqashadooda iyo warka aan kala qaadanay dhankiisana hantidhowrka guud ee qaranka somalilan siciid saleebaan mire ayaa sharaxaad dheer ka bixiyey kulankaasi ay la qaad mudanayaasha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somalilan kulankayga maanta oo mas-uuliyada wadane ay wadaagaan saddexdan xafiis guddida baak hantidhowraha guud iyo xisaabiyaha guud waa qeyb ka mid oo mas-uuliyad wadareedka aanu wadaagno guddidu waa noo yeedhay waanu soo booqanay wada shaqeyn baa naga dhexaysa wada shaqeyntaas un baanu gudanaynay iyo waajibaadka qaranka naga saaran iyo sidii aanu haddii wax khaldan inoo sixi lahayd wixii sixana hore ugu marin lahayd waana wax ku saabsan sidaa u sheegay guddoomiyuhu miisaaniyadda qaranka iyo sidii loo kobcin lahaa hore loogu marin lahaa haddii wax qaloocayan loo toosin lahaa wixii saxnaa loo dardargelin lahaa oo hore loogu sii wadi lahaa insha allah bismillaahi kariim waxaan ku rajo weynahay dee maadaama oo mas-uuliyadaanu wadaagna ay tahay mas-uuliyad wadare tahay dee inaanu meel wanaagsan isla dhigi doonno insha allah bismillaahi kariim